kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegeystayaal guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa dib u habeyn ku sameeyey xubnaha guddiyada maaliyadda ee baarlamaanka soomaaliya toddobaadkan waxaa wareegtada guddoomiyaha xafiiskiisa ka soo baxday xubinnimadii guddigaasi looga saaray guddoomiyihii guddigaasi cali cabdi cismaan ku-xigeenkiisii maxamed aadan macalin iyo xogeyihii guud ee guddigaasi cabdulaahi maxamed nuur intaa kadib ayaa waxaa xubnaha guddigaasi ay guddoomiye u doorteen xildhibaan maxamuud siraaji halka guddoomiye ku-xigeenna loo dirtay aamino sheekh cismaan waxaana xubnahaasi ay xildhibaan aadan cali xasan u doorteen inuu noqdo xogeyaha guud ee guddiga maaliyadda hore ayaa guddigaasi waxay u soo saareen warbixin ay ku sheegayaan in wax isdabamarin ay ka jirto wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka banaadir oo lacago meel ay ka baxeen aan la garanaynin ay dalbadeen in ay xisaab xirkooda keenaan xubnaha qusaysa qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa toddobaadkan waxa ay dil togashaha ku fulisay cabduqaadir abuukar shaacir oo lagu helay inuu ka tirsanaa kooxda al-shabaab iyo dembiyo kale oo la xidhiira in uu fududeeyey islamar ahaantaasina uu ku lug lahaa weeraro saddex ahaa oo muqdisho ka dhacay sanadkeenu kasoo gudbinay kuwaas ay ku dhinteen soddon qof konton kalena ay ku dhaawacmeen cabdulaahi buule xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey xukunka dilka ee lagu fuliyey cabduqaadir abuukar shaacir isagoo sahmin ku samayn jiray goobaha ay kooxdu rabaan in ay ka fuliyaan qaraxyada sidoo kalena baabuurta laga soo buuxiyey qaraxyada geyn jiray goobtii uu soo sahmiyey si loogu qarxiyo waxaana ka mid ahaa goobihii la qarxiyey ee uu soo sahmiyey ee taariikhdu markay ahayd saddexyo tobankii bish saddexaad laba kun toddobiyo toban qaraxii ka dhacay afaafka hore ee hotel weheliye halkaasoo ay ku geeriyoodeen toban ruux kuna dhaawacmeen toddobiyo toban ruux oo kale taariikhdu markay ahayd shantii bishii afraad laba kun toddobiyo toban wuxuu geeyey baabuur saaruf ah oo ay ka buuxaan walxaha qarxa makhaayad ka soo horjeedda wasaaradda isboortiga agaarka xaruntii wasaaradda amniga qaraxaas oo ay ku geeriyoodeen sagaal ruux kuna dhaawacmeen toban ruux oo kale sidoo kale wuxuu soo sahmiyey qaraxii ka dhacay baar itaaliya taariikhdu markay ahayd siddeeddii bishii shanaad laba kun toddobiyo toban halkaasoo ay ku geeriyoodeen toddoba ruux kuna dhaawacmeen kow iyo toban ruux oo kale d taariikhdu markay shan iyo tobankii bishi shanaad laba kun toddobiyo toban ciidamada amnigu waxay ku qabteen cabdulqaadir abuukar shaacir maxamed isagoo wada gaarigii qaraxa ahaa ee ku qarxay degmada xamalweyne gaar ahaan ekis eneya dembiile shabaab cabdulqaadir abuukar shaacir maxamed waxay maxkamadda ciidamada qalabka sida ku xukuntay dil toogasho ah kaasi waxa uu ah cabdulaahi buule xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida maleeshiyaadka al-shabaab ayaa toddobaadkan waxa ay gubeen guryo ku yaala tuulada ceelmuluq oo ka tirsan degmada cadalle ee gobolka shabeellaha dhexe waxay shabaab sidoo kale kaxaysteen dad ka mida kuwa deegaanka waxay dadkaasi ku eedeeyeen inay taageerayeen ama ay ka tirsanaayeen kooxda macawisleyda oo shabaab dagaal kula jirta sida uu v o weda u sheegay axmed dhegey xuurshow oo ka mid ah kooxda macawisleyda oo shabaab kula dagaalanta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe nimankii laga diidkaayaa meesha dad shacaba ku weeraray maalkiisi iyo ceelkiisa ku guba kuna dhacay ku beelaqay meeshaasoo ka tirsan gobolka shabeellada dhexo oo khaasatan degmada cadalo suuli hoose ka leeda ceelmuluq shacabka masaakiintaay sida u dhibaan ewelay sida u dhici jireen ummadda u qarabi jireen waxaa hadda laakiin ay gudbaan caajohan meeshaas macawisliyaa ceelkaas iga guulaysa martay raabiye ka cabtay saasay ummadda soomaaliya ku dhibaatay haya meel adiga soddon kilomitir u jirtay gawaari ay wateen oo ciidamada dagaalka ah ay wateen markaaba kusoo duuleen oo uma dhaweyn soddon kilomitr camal ay jiraan duuladaasoo shacab iska jogo qof saddex kale inay weerareen markii ay ku barqaysteen anaka kusoo weerarnay ragna walla u gudilna ankana aan ragga nooga dhintay hal wiilaan naga dhinta anka wiilaan naga dhaawacmay sideed waa ka dhimatay sagaalna waa ka dhaawacmay kaasi waxa uu ahaa axmed degey xuurshow oo ka mid ah kooxda macuusleyda dagaalka kula jirta kooxda al-shabaab oo v o wada toddobaadkan la hadlay waa tahaynu ku soo laabana dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sidaad hordhacba barnaamijka aad ku maqasheen guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa toddobaadkan wareegto uu soo saaray waxa uu xubinimadii guddiga maaliyadda baarlamaanka soomaaliya uga saaray guddoomiyihii guddigaasi ku-xigeenkiisii iyo xogeyihii guddigaasi xildhibaan cabdulaahi maxamed nuur haddaba hore guddigaasi wuxuu usoo saaray warbixin ay ku eedeynayaan wasaaradda maaliyadda iyo maamulka gobolka banaadir oo ay ku sheegayeen in wax isdabamarin ay ka dhex jirtay taas oo buuq fara badan ka dhex abuurtay dowladda iyo xubnaha kale ee guddiga baarlamaanka dhexdiisa xubnahan hadda lagu soo daray guddigan iyo khilaafkii iyo isqabqabsigii khilaafka ahaa ee ka dhex jiray baarlamaanka oo guddoonka sarena uu gaaray markii dambe maxay ka dhigan tahay maxaase laga filan karaya guddigan cusub iyo xubnaha cusub ee lagu soo daray intuba arrimahaas waxay la qaadaa dhigaya maxamed xaadar nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada maxamed guddigani warbixinada uu soo saaro iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda ee dhinaca maaliyadda maxaa laga filan karayaa arrintan dabcan hadda isku shaandhaynta lagu sameeyey qaarna looga saaray guddigii qaarna loogu soo diray waxaa umalaysaa in yani ay yeelan karto ama ay jiho kale la bixi karto waxaa dad badan isweydiinayaan yani go-aanadii ay soo saareen guddiga maaliyadda oo rag badan oo mucaarada ay ka dhex muuqdeen oo lais odhan karo go-aanadooda ama warbixintooda waxaa lagu lifaaqay dhinaca yani aragti siyaasadeed dad kale waxay hadda laftirkooda aaminsan yihiin guddigan hadda dadkan laga saaray iyo guddi dadkan hadda lagu soo daray laftirkooda inay ayaguna ay aragti siyaasadeed xagga xukuumaddu ay ka dhex muuqato marka labada dhinac markii laisku daro waxaa meesha kasoo baxay in la xisaabtankii iyo hawshii maaliyadeed ee guddoonka ama baarlamaanka guddigan looga fadhiyey in yani culays badan iyo shaki uu keenayo waa tahay waxaa lais weydiin karayaa khilaafaadkii baarlamaanka dhexdiisa ka dhex jiray sida muuqata baarlamaanka arrintan wuu ku kala aragto duwanaaday khilaafku wuxuu gaaray guddoonka sare ee baarlamaanka sidee buu u saameyn karaya marka guddigan cusub iyo khilaafaad dhammayntii iyo ma laga yaaba in dib ay usoo laabato wada shaqayntii xukuumadda iyo baarlamaanka dabcan dhinac markii laga fiiriyo ha way soo laabanaysaa laakiin dhan kale markii laga fiiriyo dabcan xukuumadda sida muuqato waxay hadda ay galaangal xoogla ku yeelatay yani guddigan cusub ee maaliyadda oo saddex xubnood dheeriga ay kusoo darteen saddexdaas xubnood iyo guddigii hore ugu jiray waxaa macquula in ay ay yani ay kusii xidhaan xukuumadda iyo iyo udhignog inay udhignoglaadaan shaqada xukuumadda iyo sida wax u wado dabcan qayb kaleo ku jirta waxaa laga yaba in ayaga ay dhaliilaan oo ay yani dhan kale u baxaan oo meesha buuq ka dhaco laakiin sida hadda muuqato kolley hadda sida guddoonka uu sheegay waa la heshiiyey hal meela wax laiskugu laiskugu keenay shaqadana hal dhinacay ka socon doonta sida hadda ay shaaciyeen laakiin marka la shaqo galo oo hawl bilaabato ayaa macquula in la kala ogaado marka jihada saxda ee bahasha ku socon doonta kaasi waxa uu ahaa maxamed xaadar nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka ayuu marti ugu ahaa intaas ayaan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal tan iyo kulanto dambe nabadgelyo